wax sugaysay oo soo dhawaaday ayay noqoto waa la sugayay in mataqaanaa uu imaado masalada horeysa ilmihii ayaa la keenay hooyadii dhashana ma joogtay aabihii dhalay marka aan waxaan ka wadaa waxay tahay dowladda soomaaliyeed horta waxaa looga fadhiyaa wax badan looga fadhiya dowladda dhexe dowladda dhexe gobolka banaadir saddex iyo tobanka qofood oo aqalka sare ku masalaya markay soo horumarinayso waxaa horta ka godan oo laga rabaa waxay tahay oo ka maqan in ay samayso ama ay u obolaato ummadda gobolka banaadir degan in ay statekooda hordhisaan marka su-aasha meesha taala waxay noqonayso saddex iyo tobankan yaa mas-uuliyaddeeda iskale horta maqduuqa magaalada muqdisho ayaa iskaleh amar finish mase waxaa iskale dadka degaanka dhulka iskaleh horta waa in laba loo kala qaadaa haddii marka aan ku horatan ah in soomaaliya ay dib ugu noqoto la rabo kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii waa sida dowladda hadda ay ku wada ha la yidhahdo four point five waa lagu qaybsanaya haddii la rabo laakiin horumar iyo sharci iyo xaq waxaa iskale dadka degaanka oo nina wuu yimid muqdisho nina wuu ku dhashay nina mataqaana wuu deganaa dhulkiisi waa degaankiisi adoo yimid ayaa haddana ku dhalan kartaa ilmo ku dhalan kartaa laakiin ninka degaanka iyo adiga isku mid kama ihidin laakiin waxaan dhihi lahaa horta aan sugno wax badan baa ka horeeya saddex tobankan qayme ay hadday ugula fadhiso ma jirto ilaa laga helo statekii ay saddex tobankan horkici lahaayeen ay u dowli lahayn xaqa ka maqan ummadda soomaaliyeed ee magaalada gobolka banaadir degan laakiin hadda waxa waaye dowladdii waxay soo horumarisay ilmihii bay soo horumarisay ilmihiina hooyadii dhashay ma joogto aabihii dhalina ma joogo taa aniga ku mashquulinayo ummadda soomaaliyeed laakiin waxaan is leeyahay siyaasadda ka dambayso waxaa la rabaa in ummadda lagu lasaga soo horjeediyo la dhexdigo buuq inta iyaka isku buuqsan yihiin dowladda dhexe ama ay raadinayso in loo dheereeyo waktigii ka dhammaaday in loo dheereeyo iyo waxyaabo kale inay ku dhaqaaqayso laakiin waxaan dhihi lahaa shicibka waxna yaysan murug iyo iska weydiis yaysan dib ugu noqonin saddex iyo tobanka qof saddex iyo tobanka xil oo aqalka salaaga ayaan dib ugu noqon dhumid hala hala saaro wejiga hala saaro dowladda sharcigeeda waktigeeda hadduu dhammaado waa inay doorasho qabataa taas ayaa muhiim hadda marka gobolka banaadir in wax loo soo magacaabo qofna kama sugaayo gobolka banaadir dadka degan dadka degaanka uu yahay waa iika in ay aayahooda sida soomaali ay ugu tashatay nin kasta meeshii asaga uu gadaal ugu gurtay oo ugu samaystay state ayayay baladana xaq u leedahay inay state noqoto marka qof u diidi karana ma laha taas waxa weeye mataqaana markii stateka uu istaago ayaa stateka markii baarlamaankiisa iyo dowladdiisa ay ansixiso ciday uga qaybgeli lahayd mataqaana aqalka sare iyo xildhibaanada iyo markaas ayaa allahna gaarsiiyo laakiin hadda waktigeeda lama joogo maaragtay inaan ka dalano dadka matala banaadir arrimaha doorashooyinka bal maxaad ka tiraahdeen ku aadan in guddigii doorashada ay iclaamiyeen doorasho qof iyo cod soomaaliya aysan ka dhici karin balse doorashooyinkii kale ee dalka laga qaban jiray ee qaabka dadbanaa soomaaliya ay ka dhacayaan arrimahaasi maxaad ka tiraahdeen jaaliyadiina
horta ilyas su-aal marka taalo laakiin aad iyo aad soomaaliya ma wada heshiin weli soomaaliya weli ma ay heshiin soomaali weli waxbaa isugu dhiman soomaali geer hoos ha fadhiisato xeerada gacanta aan wada gashano markaan taa aan helno ayaan mataqaanaa doorasho iyo nin kasta wuxuu aaminsan yahay uu ka hadli karaa markaa taas baa ka horeysa ma waxaad leedahay marka hore dib u heshiisiin ala sameeyo oo soomaalida dhexdeeda kadibna markaasi doorasho a dhacdo
doorashada hadda anaka aan soo marnay intan hadda oo madaxweynahan madaxweynihii ka horreeyey u baxay oo asagana hadda waktigiisa u dhammaanayo waxa weeye kumeel gaar weye mataqaana waa waxaa lagu gaarayaa step step janjar la koraya weye laakiin waxa loo socda waxay tahay inaan gaarno soomaaha qof iyo cod kaa waxuu imaan karayaa in soomaali aysan iska dhaafto qofka cunuga asagoona socod barin inuu ma ordi karo soomaali marka waxay rabtaa iyadoonaan weli aan la heshiinno soomaaliya wixii ka dhacay kow iyo sagaashankii ilaa hadda hal mar ayay dhacday oo madaxweyne soomaaliyeed isugu soo dhoweeyey in ay soomaali heshiiso laakiin wixii ka dambeeyey qof sii waday ma jira waxaan dhihi lahaa soomaali marka hore ha fadhiisato geed hoostiisa soomaali ha la heshiisiiyo aan ka heshiisiino aan ka heshiino waxay dhacay kow iyo sagaashankii ummad baa dhammaatay ummad baa la baabi'iyey ummad baa mataqaanaa lasoo weeraray ummad baa magac lagu dilay ummad baa qabiil lagu dilay ummad baa ilaa maanta dhimanaysa marka iyay u xisaabsan yihiin ummadda horta qofka marka siduu ku gaari karayaa in uu yidhaahdo doorasho cod baan u gudbayaa adigoona aanan marka horeba labada qofoodaba la dooranayo ama kan oo rabo madaxweynena noqdo oo heshiis aysan ahayn marka waxaan dhihi lahaa soomaali weli ma ay gaarin in ay doorasho xaq ah inay ka dhacdo soomaaliya weli soomaaliya ma gaarin waxaan isu sheegeyna waxay tahay in aan riya ayaan isu sheegaynaa meesheeni baan taagannahay weli weli ma aan hayno ummad ummad isku taxallujisay ama dowladda isku taxallujisay ama haddii gobolada qaarkood ay nabad qabaan isku taxallujiyey war maxaa aniga horta qalad galay maxaase layga galay yaanse aan la fadhiistaa oo aan kala heshiyaa weli ma dhicin soomaaliya taasoon dhicinne lama gaari karo doorasho xaqa maaragtay waxa lawada unbaa mataqaanaa oda dhaqameedyo meel laisugu keenay oo horkacaya mataqaanaa in ay dad keensadaan dadka keensadaan ayaa dowladda lagu darayaa laakiin ninka soomaaliga ah gabadha soomaaliga ah ee ku dhiigaya ama ku dhimanaya ama mataqaanaa ku baahan ama ay guri la-aanta ku ah ama waxbarasho la-aanta ku ah ama caafimaad darada ku haysato yaa ka hadlaya cidna kama hadasho nimanka hadda fadhiya aqalka sare iyo nimanka fadhiya xildhibaanada aqalka hoose bal ilaah idinku dhaariye maxay maxay ka yihiin xildhibaano iyo dad senatara ah ummaddii jidkay ku dhammaanaysaa ummaddii ilmihii yaraabaa jidka taagan oo iskuul haysan caafimaad ma haystaan ma haystaan daryeel ma aabbihii baan haysan hooyadii baan haysan marka inaan ka hadalno doorasho iyo aniga xaggeyga waxaan u arkaa ceeb ummaddeennu saas u dhammaanayso ummadeeniyo baahan ummadeeniyo dhib ku jirto ummadeeniyo la dilayo ummadeeniyo dhiigayso in aan isku qabsano wakti hallaygu daray iyo doorasha dhacaysa iyo doorasha qof qof iyo coda dhacaysa say ku dhacaysa cilmi dadku waa baahan yihiin war isbitaal baa la tegi karana see lagu keeni karaya ma ii sheegi karaysaa isbitaal baa gabadhii dhalaysay la geyn karaynin ay ku dhalaysa ku dhalaysa la geyn karaynin see lagu gaariyaa marka qof iyo cod iyo qof iyo cod in doorasho lagu galo miyay xishoonayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo dowladdiisa iyo aqalka hoose golaha shacabka iyo aqalka sarebo senatarada miyay xishoonayn miyaysan aabe ahayn miyaysan dhiig lahayn miyaysan dareen lahayn miyaysan muslim lahayn waa waxyaabaha aniga aan la yaabanahay in ummadda soomaaliyeed been isu sheegto taana waxaa keenaya mataqaanaa in qof kasta uu rabo in tiisa maahane mid kale uu ka fikirin ilmaa dhammaanayo gabdha ayaa jid ku dhalaya gabdha ayaa mataqaanaa iyadii ilmaheedii isku dhimanayaan aabbaan shaqo haysanin ilmo ayaan iskuol dhiganin waxbarashadii ma ahan mid loo wada saman yahay ninkii wax haysta ayaa wax baranaya meeqa meeqa dowladood luqadooda ayaan baranaa markii ummadda soomaaliyeed aad fiirisid maanta jaamacadaha waddanka ka furan imase luqadaa lagu kala dhigtaa aaway luqadii soomaaliga aaway heshiiskii soomaaliyeed aaway calankii soomaaliyeed aaway dhaqankii soomaaliyeed waxyaaba badanaa marka halaysan doorashadan aan waktiga ku dhimanayno waxaan dhihi lahaa laga faa'iidaysto in dib heshiisiin la sameeyo oo soomaali way kala dheeraatay si isugu soo noqon lahayd waa in laga taliyaa maanta ani waxaan dhihi lahaa dowlad ma ubaahanina waxaan u baahannahay in aan isu horseedno gacnaha isqabsanno geed hoostis fadhiisanno dowladda isuba keento dowlad lacagteedaba jabkeeda keliya kuma jirtaa waxaa loo baahan yahay kow iyo sagaashanka waxay dhacay ummadaha la baabi'iyey ummadaha dhintay yaa iska weydiiyey wax maxay u dhinteen haye kuwa maanta kuwaasooba dhinteene kuwa maanta nool ee aanan caafimaadka daryeelka caafimaadka aan haysan waxbarasho aan haysan shaqo aan haysan baahida qabo oo haddana goboladii ka soo qaxaya ee usoo qaxaya gobolka banaadir goboladoodii maadaama ay ka jiraan dowlad goboleedyo la sheegayo oo lagu abuuray oo ay dadka dooranin maxaa keenay marka in ummadooda ay ceshan waayaan dadka meeshaan yimid ee soo qaxay meesha laga soo qaxiyey beer bay ku lahaayeen xoolo bay ku dhaqan jireen farsamayqaano bay ahaayeen maxay ka dhex samaynayaan meel ay ku baahan yihiin oo dowladdana intaasoo lacag kasoo ka qaadanayso united nationka iyo n g o l iyo canshuurtii magaalada muqdisho ay qaadanayso maxay dadka iskuul xataa ama isbitaal iyaga u daneeya maxaa loogu samayn waay infrastructureka maxaa loo dhisi waayey maxaa magaalada laisugu furi waayey maxaa laamiyada loo dhisi waayey waxyaaba badanaa marka waxaa jiro mataqaanaa elias ummadda ka daahsan ayaa jiro oo aysan u jeedin waxaan lagu mashquuliyaa un mataqaanaa rootigii cun lahaayeen bay ku mashquulsan yihiin marka doorasho qof kale ka hadlayaa war doorasho wax ka weyn baa naga halaabaya doorasho maanta aniga faa'iide ima ahan ilaa anaka ummaddeena saan u dhammaanayso saan u dhiigayso ilaa labada labada labada koonar ee soomaaliya raskamboni iyo ras caseer wax inta qofooda soomaaliya ku dhimanaysa iyay u xisaabsan yihin nabad bay haystaan baa lagu leeyahay yaa nabad haysta horta hadday nabad haystaan maxay uga fikiri waayeen ummadahan baaba'aya ee aan haysanin waxbarasho iyo mataqaanaa aanan haysan iyo caafimaad aan haysan iyo baahida ay dilinayso marka waxyaabaha qaarkood waa laga xishoodaa ma aha iskuulka lasoo dhigtay iyo qur-aanka la bartay iyo ma ahan in mataqaanaa laga dheeraado ilaahay wuxuu nagu mudaystay oo muslimnimada ah naxariista in aan ka dheeraana ma ah in aan fiirina maaha kursigeena keliya